هللن بالناس جئناك هللن والله يرعاك هللن بالناس جئناك هللن الله يرعاك هللن يا نصر أجدادي هللن يؤتي بأمجادي هللن يا نصر أجدادي هللن يؤتي بأمجادي يا نصر أجدادي يؤتي بأمجادي يا نصر أجدادي يؤتي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen talaado ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeedda bisha shacbaan sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa waajahaysa xaalad cakiran iyadoona kumanaan ameerikaan ah ay taagan yihiin waddooyinka howlgallo qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyadda kenya ayaa ka dhacay gobolka gaarisa duufaan sababtay khasaare xooggan ayaa ku dhufatay dalka maraykanka maamulkaas hayanada yahuudda ayaa qorsheynaya in maleeshiyaadkii dabadhelifyada ee ku caawiyey dagaalka khaza ay u soo rarto gobolada waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday deegaanka fidow ee wilaayada shabeellada dhexe
والله يرعاك أهلا بالناس جئناك أهلا والله يرعاك أهلا يا نصر أجدادي أهلا عودي بأمجادي أهلا يا نصر أجدادي أهلا عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أنزلنا dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa waajahaysa xaalad cakiran iyadoona kumanaan ameerikaan ah ay taagan yihiin waddooyinka yaasir moxamed ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa wajahaysa qalalaalso xooggan oo gudaha ah iyadoona kumanaan ameerikaan ah ay taagan yihiin waddooyinka halkaas oo ay kaga soo horjeedaan madaxweynahooda donald trump magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaa hadda ah xudunta banaanbaxyada maalinkii saddexaad oo xiriir ah ayayna socdaan dibadbaxyo dadka ameerikaanka ah ayaa dalbanaya in ciidamada hay-adda socdaalka iyo kastamka ee trump uu ku soo daadiyey laga saaro sidoo kalena ay joojiyaan qafaalka iyo jirdilka ay wadaan madaxweynihii hore ee dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka barack obama oo ka hadlayey dhacdooyinkani ayaa eedeynta dusha ka saaray maamulka trump isaga oo yidhi dadka dalka oo dhan waxay si sax ah uga caroodeen muuqaalka shaqaale ays ah oo weji xiran iyo wakiillo kale oo federaal ah oo si arxandarro ah u dhaqmaya oo ka howlan xeelado u muuqda in loogu talagalay in lagu cabsigeliyo lagu dhibaateeyo laguna kiciyo dadka taasoo khatar gelinaysa dadka deggan magaalo weyn oo maraykan ah dhankiisa bill clinton oo isna madaxweyne ka soo noqday maraykanka dabayaaqadii sagaashamiyadii ayaa trump ku eedeeyey qalaasaha waddanka ka taagan isagoona dhacdooyinkani ku sifeeyey kuwo aan la aqbali karin oo laga baaqsan jiray mahadsanid yaasir howlgallo qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyadda kenya ayaa ka dhacay gobolka gaarisa nuur cali warsame abuusheyba ayaa inoo faahfaahinaya ciidamada mujaahidiinta waxay howlgal qorshaysan ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya howlgalka hore waxay mujaahidiintu ku dileen sarkaal murtada oo la shaqaynayay saliibiyiinta kenya sidoo kalena qayb ka ahaa qorshaha lagu gaalaysiinayo dadka muslimiinta ee ku dhaqan gobolka gaarisa sarkaalkan murtadka ah oo sidoo kale la shaqaynayay sirdoonka kenya waxaa lagu magacaabi jiray cabdifitaax gaani kaasoo mujaahidiintu ay ku dileen gurigiisa oo ku yaala magaalada haluuqa waxayna gubeen gaari tagsiid ah oo sarkaalkaasi uu lahaa howlgalka xigaa waxay mujaahidiintu la beegsadeen kalaab ay saliibiyiinta kenya ku leeyihiin magaalada xaluuqa waxaana lagu dilay laba gaal oo kenyaati ah howlgalka saddexaad waxay mujaahidiintu ku khaarijeen baadari kenyaan ah waxaana howlgalkaasi uu ka dhacay isla gudaha magaalada xaluuqa dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee magaalada weelmareer ee isla gobolka gaarisa dagaalka intuu socdayna waxa uu dab ka kacay gudaha xerada mahadsanid abuusheyba duufaan sababtay khasaare xooggan ayaa ku dhufatay dalka maraykanka waa kana cali aadan cabdulaahi caliyare oo warbixintaasi inoo haya duufaan ba-an oo wadata baraf aad u xooggan ayaa ku dhufatay waddanka maraykanka taasoo sababtay dhimashada ugu yaraan toddoba qof iyo koronto la-aan soo wajahday in ka badan siddeed boqol oo guri xaaladan khallafsan ee kasoo korortay dhinaca cimilada ayaa lagu tilmaamay mid aad u halis badan oo suurtagal ay tahay inay sii socoto muddo aad u dheer islamarkaana ay saameyn ku yeelato in ka badan kalabar dadka ku nool waddanka maraykanka gobollada qaarkood ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah iyadoo saacadihii lasoo dhaafay meelo badan oo maraykanka ah la xiray dugsiyada iyo waddooyinka islamarkaana la baajiyey in ka badan kow iyo toban kun oo duulimaad duufaan tan oo kusoo aaday xilliga jiilaalka ayaa isugu jirta baraf culus roob qabow iyo dabaylo xooggan iyadoo gobollada qaarkood laga soo sheegayo qabow aada u daran khubaro dhinaca cimilada ah ayaa digniin ka bixiyey in halista ugu weyn ee duufaantu tahay barafka ka dhashay biyaha ama qoyaanka kaas oo waxyeelo u geysan kara geedaha harkaha korontada islamarkaana waddooyinka ka dhigaya kuwo halis ah musiibooyinka rabbaaniga ah ee rabbi ku salliday gaalada maraykanka ayaa sanad waliba galaafata nolosha kumanaan kun oo saliibiyiin amerikaan ah iyo burbur dhaqaale oo baaxad leh mahadsanid caryare maamulkaas hay-anada yahuudda ayaa qorsheynaya in maleeshiyaadkii dabadhelifyada ee ku caawiyey dagaalkii khaza ay u soo rarto gobolada waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya marwaan moxamed ayaa warbixintaasi inuu faahfaahinaya maamulka ashaadala dirarka somalilan ayaa la sheegay inuu qaaday tallaabo kale oo uu qayb uga noqonayo gumaysiga yahuudda sahayanada ah ku hayaan shacabka muslimiinta falasdiina warbaahinta uga afka dheer sahayanada ayaa faafisay in maamulka isku magacaabay somalilan uu aqbalay in maleeshiyaadka murtadiinta falasdiiniyiinta ee ka qayb qaatay dagaalka khaza ah iyo weheladooda loo raro dhanka gobollada waqooyi galbeed soomaaliya si ay uga badbaadaan weerarada xoogga muqaawamada wargeeska sahayuuniga ah ee mako rishon oo soo xigan ee saraakiil yahuud ah ayaa sheegay in maamulka somalilan uu diyaar u yahay inuu magangeliyo siiyo maleeshiyaadkii dabadhilfyada ahaa ee ciidanka yuhuudda ku gacansiiyey duulaanka cudwaaniga ah ee magaalada khaza wararka ayaa intaasi ku darayay in raridda maleeshiyaadkan iyo insaxaabka ciidamada gumaysiga yahuudda ee mandiqada khadka cad ee magaalada khaza ay isku xiran yihiin nin lagu magacaabo xusaam al asdal oo ka mid ah maleeshiyaadka murtadiinta falasdiiniyiinta ayaa horay u sheegay in isaga iyo saaxiibadiisa la shaqeeyey yahuudda ay halis wajahayaan warbaahinta yahuudda waxay tibaaxaysaa in dhaqangelinta marxaladda labaad ee heshiiska khaza ay sahayanadu qorsheynayaan in maleeshiyaadkan ay ka ra'aan aagga rafax halka la geenayan ay tahay soomaaliya ilaa iyo hadda wax war ah kama soo bixin maamulka ashaadoola darirka somalilan oo ku aadan arrinkan balse cabdiraxmaan ciro ayaa maalmo ka hor madaxweynaha yahuudda kula kulmay magaalada dafos ee waddanka switzerlan mahadsanid marwaan ugu dambeyntii munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday deegaanka fiidow ee wilaayada shabeellada dhexe waa munaasabad heerkeedu sarreeyey laguna maamuusayay siddeed iyo labaatan arday oo dhammaysatay barashada qoraalka iyo akhriska kuwaas oo wax ku barta markaska caaisha binti abibakar sidiiq deegaanka fidow ee hoostaga ah degmada mahdaay ee wilaayada shabeellada dhexe waxaana munaasabada kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada culimo dhaqanka iyo marti sharaf kale ardayda dhammaysatay qoraalka iyo akhriska iyo farqurxinta ee markaska caaisha binti abibakar sidiiq ayaa goobta kusoo bandhigay bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarasho واعلموا أن طلب العلم فرض واجب على كل مسلم ومسلمة حيث قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالعلم قبل القول والعمل وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ثانيا أقول للمعلمين والأمراء وجميع حركة الشباب المجاهدين جزاكم الله خير الجزاء ورفع الله درجاتكم في الدنيا والآخرة بسم الله الله وين مغيسان كبلاويا الله سوى الرحمن نحرست جود هان نحرست الله سوى الرحيم نحرست جار هان مؤمنة مالنت يوم القيامة نحرست أرأيت بالكور أنه محمد الذي كي يكذب بيننا بالدين مالنت يوم القيامة فذلك كاس الذي كي وهي يدعو اليتيم أظنت الريحة ولا يحض أنا كبورنين على طعام المسكين المسكين كقود انتسا فويل هلاك للمصلين كودو كذي وسقنا الذين قاسوا هم عن صلاتهم صلاة ساهونه المنصن الذين قاسوا هم يراعون ضدك استتصيناي ويمنعون عند نديداي المعون معونتا عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحير اتق الله لكبخ حيثما كنت مال البوادهات وأتبع رعسي السيئة حمانت الحسنة هناك رعسي تنبحها ويترسا وخالق الناس دتك خلقا بخلق حسنة دبيعة ونكسا رواه الترمذي وقال حديث الحسن أن الله الله خلقنا ونعوري ورزقنا وننا إرزاقي ولم يتركنا نوغمتك هاملا عيار عيار بل إسكبدا يا أرسل وحو نوصو دير إلينا حقنا رسولا رسول فمن أداعه قفكي أديعانه دخل الجنة جنة أيوغالي waman casaahu qofkii caasiina dakhala naar naar ayuu galay wadaliilu waxaa u daliila qowluhu tacaala alle hadalkiisa inaa annaga ayaa arsalnaa dirnay ilaykum xaggiina rasuulan rasuul shaahidan markhaati kay calaykum dushiina kamaa sidii arsalnaa aan ugu dirnay ilaa fircawna fircown rasuulan rasuul fa casaa wuu caasiyey fircawna fircown ah rasuulu rasuulkii fa aqadnaahu waan qabanay aqdan qabasho wabiilan ee daran allah subxaana watacaala ayaa ku maadsan naga dhigeen dad muslimiin ah isugu keenkeena makaankiisa sharafta leh waxaanahay gabdhihii farbarka ee muslimaadka degmada mahaday waxaan baranay farbar anakoyna madow oo meel madow fadhinaa noola imaada macalimiintan kheyr allaha siiyo mujaahidiinta soo dirtay kheyr allaha siiyo waxbaan baran dad hadda meeshii wax ku qoran yihiin carabi kicinaya ayaanahay ilaahay ayaa ku mahadsan mujaahidiinta ayaa ku mahadsan mugdii waa ka baxnay insha allah haye sundus waxaa lagaa rabaa inaad akhrisid kelimadda meeshaan ku qoran adigoo ugu dhawaaqaysid qaabkii laydinsoo farbaray
shariba shariba shariba maasha allah farxiyo waxaa lagaa rabaa inaad ku dhawaaqdid kelimadda halkan ku qoran adigoo isticmaalaysid qaabkii farbarka ugu socday bismiillah umira umira umira maasha allah haye mudiirka markaska caaisha binti abibakar sidiiq ee deegaanka fidow oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa ka warbixiyey taariikhda markaska iyo heerka ay marayso waxbarashadiisa insha allahu tacaala haddii aan ka warbixiyo markaska caaisha binti abibakar sidiiq liqaryati fidow limuxaafadati mahadaay liwalaayati shabeer alwusda alislaamiya waxaa la furay toddobadii bishii labaad kun afar boqol afartan labo ama toddobada bishii safar sidaa u taqaanaan markaska wuxuu ka koobnaa afar fasal saddex ka mida waxay ahaayeen alqiraa'atu waalkitaaba qaybina waxay aheeday qolo loo diyaarinayey machadka khadiija binti khuweylid inay u ka furmo degmada khaasatan marxalad tamhiid bay ku jiraan qaybta marka ugu horeysay ee maanta qalin jibinaysa waxay ka koobnaayeen soddon iyo saddex qofood sidoo kale waxaa ka mid ahaa shan iyo toban qofood oo loo diyaarinaya machadka khadiija binti khuweylid haddii aanu soo noqdo marka siddeed iyo labaatanka qalin jebinaysa siddeed iyo labaatankii waxaa u imaaday taariikhdu markay aheeday shantii bishii rajab rag oo soo dira maktabka dacwada xarakada waxay ka qaadeen imtixaan weliba imtixaan aada maaragtay u adag buu ahaa bifadlillaahi waraxmatihi siddeed iyo labaatankii shan ka miduhu waa mumtaaz shanuna waa jayid jiddan waa toban lixuna waa jayid waa lix iyo toban lixuna waa maqbuul waxaan leenahay marka siddeed iyo labaatanka laba iyo labaatan ka mid ihii martabadi laga rabay bay taagan yihiin insha allahu tacaala naqiibka beesha guundhabe ee wilaayada shabeellada dhexe naqiib ibraahim waranley oo goobta ka hadlay ayaa kaga mahadceliyey maktabka dacwada wilaayada shabeellada dhexe juhdiga ballaaran ee uu ku bixinayo horumarka bulshada isagoona sidoo kale la dardaarmay ardayda dhammaysatay qoraalka iyo akhriska alxamdulilah ilaahay mahad iskale meesha aan askugu imaanay makaankan sharafta leh wax badanaa ma aragtay aan nagula marqaatiya nala tusa intan waddankan joogay aan nabadoon usoo ahaay weliba isoo marintanoo kale juhdigaa muuqdo walaayada ma aragtay islaamka waa dadaashay allah ma aragtay ka abaalmariyo miisaankooda qayaam allah ku kabo gabdhahana ma aragtay nagu markhaatiyey waxaan umalaynaa dadaalkooda ma aragtay wax muuqdo nagu markhaatiyey waa dadaaleen farbarkii wixii ma aragtay gabdhihii wax qoray oo in loo qori kiciy dadaal badanaa meesha muuqdo ajir allah ka siiye walaayada iyo ma aragtay intii marti oo kasoo qayb gashay maktabka dacwada wilaayada shabeellada dhexe ayaa dardargelin xoogan ku wadaa horumarinta heerka waxbarashada ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi guud ahaana dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulantadeenna dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu